haatanaan idin iskakin dhex baxo cabdixakiin iyo barnaamijkii caweyska washington
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka cawayska washington iyo caawana qodobada aynu ku wada cawayn doonno waxaa ka mid a cilmi baadhis la samaynaya oo qofkii si mutadawaacnimoa uga qayb qaata la siinayo lacag ka badan lix iyo toban kun oo yuuro islamarkaana u dhigata dhowr iyo toban kun oo dollar haddaba lacagtu haba dambaysee maxaa qofka laga rabaa inuu qabto sariir baa lagu nasanayaa
sidoo kale waxaan idii hayaa silsiladii arraweelo oo raggii mar kale ay dib u soo rogaal celiyeen isla markaana ay hogaamintii haween ka dhaliilayaan si kastood u hadashaan aqoon aad u hanataan ma idinkaa xil hayn karaa heli kara kursiga sare rag hogaamin kara gelin maxaad heedhawaaliyo huuhaa u shubaysaan qaybtii hal abuurka iyo heesaaga ayaan yadana barnaamijka ka midhnaan doonin caawana waxaan idii hayaa
weli tani ma ogtahay waa ammaanta waa inaad u qalan sidaasaan kuu ammaanay annaga waan ku jeclaaday laakiin waxaa lagaa rabaa ammaanta qof u qalma inaad tahay oo xag dabeecad ahaan iyo wanaag ahaan iyo xishood a weli waxba ka dhimantan jacaylkeedu mar kale ayaan dhammaantiin ba idin leeyahay dhegaystayaal meel kasta aad joogtaan ba cawaysiin wacan oo wanaagsan aan ku bilownay dhegaystayaal adduunyada yaabkeeda wadatee sannadihii u dambeeyey adduunyadu waxay si aada ugu mashquulsanayd sidii wax looga ogaan lahaa hawada sare gaar ahaan dayaxaya sidii ay nololi uga suurto geli karto waxaana siyaabo kala duwan u socda cilmi baadhisyo door ah oo meelo kala duwan oo adduunyada ah laga wado iyada aanu meesha tartan ka madhnayn islamarkaana lagu dadaalayo sidii loogu kala horrayn lahaa haddaba yaanan hadalid ku daalina haayadda dalkan maraykanka laga leeyahay ee maamusho hawada sare ee naasa loo yaqaano ayaa iyadoo kaashanaysa hayad kale oo midooda yurub uu leeyahay oo iyadana ka shaqaysa hawada sare laguna magacaabo e s a ayaa shaaciyey in ay u baahan yihiin afar iyo labaatan qof oo wiilal iyo gabdho isugu jira kuwaasoo cilmi baadhista oo soconaysa ku dhowaada sagaashan maalmood islamarkaana lixdan maalmoodoo ka mida gaar loogu baahan yahay haddii ay ka qayb qaataan midkiiba la siin doono lacag gaadhaysa afar iyo toban kun oo baund haddaba dadkani maxay qabanayaan se shuruudaha looga baahan yahay maxay yihiin aan soo dhoweeya jaamac buulla jaamac oo sheekadan la socday
halkani naasa ayaa lacag waxay ku bixinaysaa inaad howl u qabato oo aad ka qayb gasho dabcan mashruuc ay wadaan oo cilmi baarisa cilmi baaristaasi waxaa lagu eegayaa in bal la fiiriyo dadku sida ay ula dhaqmayaan hawada cufufsidiska ka baxsan marka cidina la qaadi maayo dayax gacmeed raaci maayaan waxaa lagu haynayaa xarun u samaysan sida dayax gacmeedka ama ka baxsan hawadeenan aanu ku noolnahay waxaa la yidhaha grafitigy markaa eegayaan ha grafitigay eegayaan marka waxay sameeyeen mid been abuura oo fafsiidadkeenan ka baxsan oo hawada sare oo kale ah ama dayax gacmeedka dadka ku dhex jiro oo kale marka dhulkii baa laga sameeyey dhulkii baa laga sameeyey waa xarun ku taalo dalka germany oo eurospace centerka germany ayaa arrintaas lagu fulinayaa marka waxaa loo baahan yahay inay dadku yimaadaan ka qayb galaan meeshaa joogaan waan gartay marka dadka ka qayb galaya iyo shuruudahoogu maxay yihiin dad nooca ma yagaa soo xulanaya se dadku may u furantay hawsha horta waa waa ay furan tahay oo waxaa loo baahan yahay afar iyo labaatan qof oo labiiyo toban ka mid a ay dumar yihiin labiiyo toban kalena ay rag yihiin da-dooda waxaa la yidhi waa inay afar iyo labaatan jir ilaa iyo konton iyo shan jir u dhexayso marka inaguna way inoo furan tahay inaan ka qayb galno waa aad iyo aad waliba shuhudaasainu buuxinayna weliba waa waxaa la yidhi laakiin tanaanu ku dhacaynaayo waxaa la yidhi dadku waa inay af jarmal ku hadlaan de jaamaca waad ku hadashay adigoo halkaa waxaan filayaa dadka af jarmalka ku hadlaad ka mid tahay waxaan filayaa adiga fursaddaasi inay ku bannaantay fursadaas marka waan isku dayi karaa waxaa inoo soo weheliya Eh, hawshu waxay socon doontaa bay yidhaahdeen eh, siddeetan iyo sagaal maalmood Hayee.
maalmahaasi eh, shan ka mida waxa ay ka mid tahay dadka waxaa la barayaa systemka siduu yahay oo laqabsiga ay meesha siday tahay iyo waxay u eg tahay halka afar iyo toban beri ka mid ahna eh, nasiino iyo diyaargarow kale la gelinayo Eh, lixdan maalmood oo ka mid ahna eh, waxaa dhacaysa cilmi baarista marka Wagan.
sariir baa lagu nasanayaa markaa dadku eh, maxay yeelayaan ba sariirtaasay oolayaan ma u caadi magaalay dhex soconayaan hawadani say tahay iyo meeshan hadday dadaad inoo soorto sariir baa lagu nasanayaa marka la yidhahdo dad badan marka waxaa laga yaaba cabdixakiino waxay u malaynayaan eh, nasiinadii qofkii haddii ay jug gaarto ama uu xanuunsado la dhihi jiray sariirta kama kici kartid mugtaha haye tan laakiin ma ahan sariirta lagu nasanayo tii la jiifayay la iska fadhinaya ma ahan adigoo sariirtaadi jiifo ayaad cuntaynaysaa eh, jimicsi baad samaynaysaa howlo kalaad qabsanaysaa haye Eh, waa sariir la mid ah sida qofka marka uu dayax gacmeedka ku jiro uu u duulduulayo Haye.
hawadii oo kale ayaad ku jirtaa waa gartay marka eh, marka la jiifanayo sariirtaada waxaa weeye qalab baa wado ayadaa qalabkaasa hadba sidii loogu talagalay eh, ayuu u dhigayo soconaya xilliyada qaar marka sariirtaasi waa la fuuririnayaa oo madaxa ayaa hoos la marinaya si dhiigu uu u ahaado mid shaqaynayo uusan qofka dhiiga uga kala aduu go'in.
qofka waa laga war haynayaa qofka waa laga raranaya waan gartay haddaba halka u dhimataynu gelaynaa dabcan eh, dadkan dee looma yeedhina waxay yidhaahdeen eh, nasa iyo weliba qoladan ay cilmi baarista wada sameynayaane e s la yidhahdo european space agency en, lacag baanu bixinaynaa bay yidhaahdeen lacagtay bixinayaan waa xaddi intee leg lacagtu ma yaro oo waa lacag runtii eh, haddaad hadda sheegto doolar ahaan eh, euro waxay ku bixinayaan waa lix iyo toban kun iyo shan boqol laba bilood oo keliya marka lix iyo toban kun iyo shan boqol lacag yar ma ahan laba bilood waa lixdan casho Waan gartay.
ayaa intaas ku qaadanaysaa marka eh, laakiin dee lixdan casho inaad meel ku xirnaato eh, talow dadku say u arkayaan xabadda t- su-aasha u baahan in laga jawaaba waxa weeye in qofku uu siddeetan iyo sagaal cisho intuu meeshii tago lixdan cisho ka mid oo meel ku xidhnaado oonu meelna oo dhinacna u dhaqaaqin Ah.
arrinka cajiibka waa taa marka waa malaha eh, marka laga soo gudbo qofkan in lacag la siinayo oo qofkani uu hawsha eh, xiisaynayo inuu cilmi baaristaas ka qayb galo waa in la helaa cabdixakiinow qof aan aan hawle ka dhicin oo adduunka dan iyo eh, malaha hooyo iyo aabba aysa u noolayn eh, ilmo aan ku xirnayn eh, lixdan casho oo eh, gooni ah oo uu naasa meel u dhigayo macnaha in la helo wayaan u malaynaya kaas soomaali maahan baan u malaynaya meesha ca- jaamacaha yareysan lacag baa ku jirta waxaa laga yaabaa dad badan in la helo oo lacagtaa doonta Ah.
En, laakiin kolley nolosha waayaheeda badana dad doonta waa la helaya imakaba codsiyadii waa jiraan ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo jaamac En, ma la sheegay codsiyada halka lagu soo hagaajinaya iyo weliba xilliga ugu dambeeya ee codsiga la aqbalaya ama la- la la qaabilaya ha barnaamijkan cabdixakiinow sida aad sheegtay eh, waa uu furan yahay hadda codsigooda Eh, codsiga waa la dalban karaa waxa uu xirmayaa oo codsiyada qabashadooda ay joogsanayaan bisha may afar iyo labaatankeeda waxaana lagu hagaajin karaa eh, email ay leeyihiin hay-addan Eh, qofkii wakti u helayo lacagtaana inuu ka qayb galo Aad iyo Eh, haddii ilaahay kugu samogeliya lixdan maalmood oo uu meel ku xirnaadana diyaar la ah dee jaamaca adna waad ka warhaynaysaa mar haddaad shuruudihii buuxisay se u muuqato kolley anuuna adaan kugu daba xidhanay mar haddaad hawshaas aniga shardigaas luqaddu ay xidhay maya waanu heshiinaynaa wixii howlaan adaan kaaga tegaya hagaaga aad iyo aad baad umahadsanta jaamac adigaa madaxda
dhegaystayaal intii nila socotay barnaamijyadeennii toddobaadyadii hore ee cawayska washington waxay inoo socotay silsilad suugaaneedii arraweelo oo ahayd mid dood adag oo arraweelo ku aadan ka dhex dhalisay ragga iyo dumarka waxaanay toddobaadkii hore inoo maraysay iyadoo cabdirabbi bashiir guuleed uu tix ka soo diray dalka bakistan kadibna uu farta ku goday hogaaminta haweenka islamarkaana uu arraweelo si gaara u dhaliilay haddii aan duuli lahaa dalkii u hayaami lahaa hargeysaan mari lahaa haylaanta sanaag ayaan habeyno u dhixi lahaa anoo u haliilayaan halkii lagu duugay waa kun dhagax wiin lahaa mar qura waxaynu sugaynayba waxay ahayd jawaabta haweenke balse xaal sidaasi ma noqon oo wiilashii ayaa sii watay islamarkaana waxaa magaalada hargeysa maanse ugu magac daray idinkaa ka hawl badan ka soo diray cabdilatiif cismaan faarax idinkaa hibeeyo heellada bilaabay ee kaftan weeye heestuye intii iga horraysay isu soo haltabisiyo hal abuur ma nabadba aan hoos u godagalo halka aan u jeeday aniguna hog baan degay hoosiis wareegiyoo adduunyadu hadhweeyo nafsi baa horkacaye imisaa halaag iyo halis dunida soo maray bal xisaabsha hebelada inta hanad mar soo kacay cidna aanay hadalhayn idinkuna haweenow beri baad hogaaniyo boqornimo hesheenoo waa duni hallowdoo habar ay ka talisee dabadeed hujuunkiiyo hanjabaadihiinnii rag sidaad u hiifteen haniyaha u geyseen nabarradu halfeeftii weli way halcanayaan shimbirtii haftilii ee dhuxulaha la haadee horusee afuuftee hoygay ku noolayd hulcisaad ka dhiganti hiddo weeye dhaxaloo salfudeydku horay buu hadhka idinka saaree habla yahow jibbaysani duqda aad u heesteen u halaan halaysaan ubaxaad huwinaysaan hambalyada u diraysaan nafta aad u huraysaan halyeynimo ku sheegteen hagardaamadeediiyo taariikhihii hore qof ayaa ma jooga taladuu abwaan hees horay idinku sheegaan anna haatan leeye horarkiiyo dadqalatada haddaydan ka daba hadhin ciidankan horjoogiyo hurin baan fasaxayaa ragga wali hamranaya iyo hal abuurka diin baan ka horbeeri doonaa inta aan hir soo kicin hadalkiina gaabsada haddoo aynu joogniyo ilaa iyo markaa hore halistiiyo dhibtiinaanna hareera taalweli halkaa dhaafi maayo arraweelo hoyatayey kuwa haatan noolow idinkaa ka hawl badan imisaad hodeen wiil intaad hiilallow iyo heesaa aad u qaadeen qabri aad u hoyseen imisaan in hodan iyo raggii maalka hayn jiray haasaawo been iyo haye aan qalbiga jirin hanti kaga dhammayseen oo heeda daamoon la hadlaya geedaha nin haween yaqaanoo cilmigooda haystiyo hal iyo laba mid mooye raggu sow hubaashii gacantiinna kuma hoyen halna idin su'aalayay hablayahow adduunyadan casrigae hayaankaa ma hog baad ku ridaysaan si kastood u hadashaan aqoon aad u hanataan ma idinkaa xil hayn karaa heli kara kursiga sare rag hogaamin kara gelin maxaad heedhawaaliyo huuhaa u shubaysaan hadyad weeye gaariyo hibe eebba bixiyee rag baa hawshan qaatee indhaha hoosu soo roga waa hagaag dhegaystayaal waxa uu yidhi rag baa hawshan qaatay indhaha hoosu soo roga loo wada joogay inay haweenku hoos u soo rogaan iyo in kale waa inoo iyo toddobaadka dambe iyo barnaamijkan barnaamijka xiga haddii eebba idmo markanna waa qaybtii hal abuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii u dambaysay waraysi dheer oo uu barnaamijka cawayska washington siiyey abwaan barre maxamed fiida oo ku magac dheer leento bal ugu horraynba qaybtan abwaanku haynoo faahfaahaya qisada heesta caasi waalideyn ee ay sida wada jirka ugu wada luuqeeyaan fanaaniinta cabdiqaadir macalin cumar jubba iyo weliba nadiifa cali kulane waxay ahaydeen sideed iyo toddobaatankii haye heesahasmid ugu horreeyay waxay ka hadlaysa waxaa soo baxay mar qura waxaa soo bixi jiray tobankii sanaba nuuc ayaa soo bixi jiray waxaa soo baxay nuuc laba magac oo la yidhaahdo maxaan ku yidhahda cidda dheere biid iyo iyo maxaan ku yidhahdaa iyo caasiwaalidiin caasiwaalidiinta waalidka soomaaliyeed mar walba wiilka inantiisa inankiisa waxa uu jecel yahay inay dhaqanka iyo diinta iyo asturan tahay marka lebis fool xun nidaam aada u xun nidaamkaasaa bilowday waxay isku eedeynayaan marka wiilkii gabadha iyagoo raggii iyo dumarkii kala difaacaya mid walba qaladka isaga uu leeyahay san qiimo lahayn nuuca uu ku socdaa sidaas ay iyadana ka hadlaysaa waktigaasayna ku beegneed marka waa dhallinyaradii casrigaa soo baxday ee facooga ahayd bay mid kastaa noloshu ku saabsan yahay ama uu ku nool yahay bay ka warramaysaa ayuu dhaliilayaa mid walibana dhaqankii hore uu soo xiganayaa laakiin laakiin kuma taagna marka iyaga iyaga raggii iyo dumarkii berigaas joogo isdhaliilayahayaan
waayo barre maxamed fiidow haddaynu iyadana soo qaadano dabcan heesaha kelikelida markaynu ka nimaadno fanaaniinta dee rag iyo dumarba ay soo qaadeen iyadana waxaa jira heesaha talantaaliga ad samaysay ama ad curisay heesyadana ay wada qaadaan xabiibe xasan tuuxo iyo weliba fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole waa heesta laydhaha waa amaanta inaad u qalantaan amaantaa loo qalmaya maxay tahay iyada bal heestaa iyadana nooga warran sida aad miraha ku aragtayba labada mid waliba ereye uu qofka ku tilmaamayo oo aad iyo aad ugu ammaanayo dabeecadiisa wanaagiisa ixtiraamkiisa noocaas iyo noocaa iyo nooca ayaad noocaas uga agtahay u leeyahay de kelmadaha kamid oo kale semberi waxaan jeclahay aniga heesaha xagga hooyada xaggeeda inaan ku xuso waa tan le sida hooye ubadkeeda uur iyo ku qaadabarka oohin iyo udiibsila ah ansax iyo hidahabaridda ayaad uga eg tahay samidka ayaad uga egtay samirka waa kan le isaguna kulley intaa iyo in lagba ku amaanada haddana ayaad uga eg tahay quruxda ayaad uga eg tahay nuurka ayaad uga waxa kuwa waa kuwa le mogtahay waa ka ubaxa ku tilmaamaya isna ubaxa isna intuu ku tilmaamayo doogga iyo bilicda intuu ku tilmaama haddana ayaad uga eg tahay muuquu isna leeyahy ahe ayuu midba soo leeyahay marka waa sidaa un kadibna marka isbarbardhig wey ayay markaa noqonaysaa markan haddana waxaa lagu soo afmeerayaa waa amaanta inaad u qalantaa amaantaas waa inaad mid waliba wuxuu leeyahay mid waliba wuxuu leeyahay marka eed male naftaydana hadday ku ogolaateen waa amaanta inaad u qalantaa ha waka sababta uu nafti ku ogolaato markuu sheego sidaa iyo sidaa iyo sidaa ayaad ku wanaagsan tahay marka eed male naftaydana hadday ku ogolaateen waa amaanta inaad u qalantaa marka ma ma wiil iyo gabadh ee dabcan is ammaanayuunoo noloshii isku ammaanayuunbay kaa ayuunbay kaaga dhignayd mise iyadana sidii kuwii hore qisa iyadana ku saabsanayd ama ay la xidhiidhay maya waa waa waa wiilka iyo gabadha jacaylka ay wa- weli tani ma ogtahay waa ammaanta waa inaad u qalan sidaasaan kuu ammaanay annaga waan ku jeclaaday laakiin waxaa lagaa rabaa ammaanta qof u qalma inaad tahay oo oo dab xag dabeecad ahaan iyo wanaag ahaan iyo xishood ah weli waxbaa ka dhimantan jacaylkeedu waa garad sooma marka hay naga khasaarin waaye ammaanta waxaas ammaane mar hadday dhacday waa inaad waa inaad la timaado maxaad ku soo gebagabayn lahayd adiga xaggaaga haddaynu eegno Een, Ah, barnaamijka haddaan- gebagabadiisii waxaan kusoo gebagabayn lahaa ilaa maanta wax ragga iyo dumarka ka dhexeeya ama raggu ma u badan yahaan wadne eh Mhm.
nus qarnigii rubac qarnigii aan idhaahdo lasoo maray dhibaatadii ugu badneed hadeeta mar baan kuu taabto oo sagaashameeyadii colaadii sokeeye markay ay- ay dhacday Had jeer.
ragguna wuxuu mashquul ku ahaa dagaal iyo maxaan ku raha dhalinyaro la isku gubo iyo fadhi ku dir iyo siyaasad qariban gabdhuhuna waxay mashquul ku ahaayeen nolosha caruurtii yarkaa een, inay inay inay maxaan ku yidhaha een, een, nolol maalmoodkeeda si ay u- u kafaalo qaadi lahaayeen haye sidaa darteed hooyo soomaaliyeed hooyadii waxay ku waxay ka cabanayaan wiilasha ay rafaadka kusoo koriyeen abaalka hooyanimo inuu ugu bedele madfac inay gurigooda uu kusoo tuuro ujeeda la-aan ah eegta marka la yidhaahdo madfaca aqalkay gubay kan igu ribay maadiga ayaan ayaan jeclaan lahaa in lagu soo gunaano waa heesta haweenka ka hadlaysa xabiibo xasan xabiibo xasan tuux qaado Er- erga dumar baa la yidhaha erga dumar erga dumar
Yeah. هيا شاينا الرضا ابكي وحنا غيدا اصلا كسبنا
waa hagaaga heestaasaan kusoo gebagabayn doonaa barre maxamed fiidow een, oo ku magac dheer ama loo odhan og yahay leento Een, barre aad baan kugu mahad celinaynaa inaad nagala qayb qaadato barnaamijka cawayska washington ee v o a aad baad umahadsantihiin idinkana waa idin mahadcelinaya insha allah guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gebagabayn doonaa barnaamijkii cawayska washington ee toddobaadkan tan iyo tinu barnaamijkan mid lamid a isugu iman doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo urkan kubukacday iyo waxaan kul aragnay olol dhibaatada kugu umulay horaadada igo maacada anqaris waxaan kaaga dhigay fasaxa dhaqankiyo hidaha asluubta wanaagsan iyo fasaxa dhaqankiyo hidaha aqalaaqba waxa aanan ku baray aqalaaqba waxa aanan ku baray aad baanu nasiib dartee madfaca aqalkayga